إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad fiidnimadan ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah alkataayib al ikhbaariya ayaa baahisay qeybta labaad muuqaalka fariimo ka imaanaya jiidaha hore ee dagaalka oo ay jeedinayaan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa lagu soo waramayaa inuu xanuunsanayo iyadoo aanu ka qaybgalin kulan sanadle ah oo ay isugu yimaadaan xubnaha xisbiga talada haya dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan waxaa isa soo taraya warbaahinada reer galbeedka ee ka hadlaya korarka weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada muqdisho maamulka xabashida itoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa sii kordhiyey tacadiyaadka ka dhanka ah qaybaha bulshada ee ku nool dhulkaas xaalad amni ayaa ka jirta degmada burtinle oo ka tirsan gobolka nugaal ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door karoonaa haatanna u diyaargarooba iyagoo faah-faahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran al-kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay qeybta labaad muuqaalka fariimo ka imaanaya jiidaha hore ee dagaalka oo ay jeedinayaan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalqada labaad ayaa waxaa kasoo muuqanaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan qaar ka mid ah jiidaha hore ee dagaalka ah ee koonfurta soomaaliya iyo dhulka ay muslimiintu leeyihiin ee ay gumaysato dowladda kenya waxayna ka hadlayaan asbaabaha ku riixay inay dagaalamaan iyagoo diraya fariimo kala duwan kelimaadkan ay jeedinayaan raggan ka tirsan mujaahidiinta waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada inshaa allah ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa lagu soo waramayaa inuu xanuunsanayo iyadoo aanu ka qaybgalin kulan sanadle ah oo ay isugu yimaadaan xubnaha xisbiga talada haya faahfaahinta qodobkani waxaa inoo haya waryaheena haashim cabdinaasir kulan dhacay toddobaadkan oo loogu dabaaldegayay sanad guuradii toddobaad ee ou hayo xilka madaxtinimada ah dowladda ethoobiya ayaa laga waayey abey waxaana hadda laga deyrinayaa xaaladiisa caafimaad iyadoona la tilmaamayo inuu ku sugan yahay xaalad halis ah warbaahinta dowladda ethoobiya ayaa dhankeeda markii uu dhacayay kulankan waxay baahisay khudbado uu horay u jeediyey abiy axmed taas oo sii xoojisay xaaladda caafimaad ee uu ku jiro abey ayaa markaa noqday mid marba marka ka dambaysa laga deyrinayo xaaladiisa caafimaad isagoona wajahaya xanuunno daran xanuunka ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa ku soo aadaya xilli uu dalka wajahayo xiisado dagaal iyo khilaafaad xooggan oo kala dhexeeya eritereya iyadoona ay u muuqato labada dalba inay u diyaarsan yihiin dagaal dhanka kale dowladda ethoobiya ayaa waxaa ku faran jabhada dhowr ah oo ka dhisan gudaha waddankaas kuwaas oo dagaal adag kula jira maamulka abiy axmed dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan tafaasiil ku aadan warkani waxaa la diyaar ah zakariye cumar wararka ka imaanaya deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan islamarkaana hoostaga degmada buulobarde ayaa tilmaamaya inay dhaceen dagaallo culus oo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka askarta dowladda federaalka oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa soo qaaday weerar saddex jeer ah weeraradaas oo dhammaantood lagu jibiyey deegaanka abooreyna waxaa hadda si buuxda u maamulaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaaraha la xaqiijiyey ee ka dhashay dagaaladan waa dhimashada afar iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo dhaawaca labaatan kale meydadka askarta qaar ee lagu laayay dagaalka ayaa yeella goobihii lagu dagaalamay waxaa isa soo taraya warbaahinada reer galbeedka ee ka hadlaya korarka weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkani waa kan farxaan cali qaybaha kala duwan ee warbaahinta caalamka si gaar ah kuwa waddamada reer galbeedka ayaa waxa ay siyaabo kala duwan kaga hadleen saamaynta ka dhalatay weeraradii ugu dambeeyey ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay magaalada muqdisho si gaar ah kuwii beegsaday xarunta xaalane oo ah taliska ugu weyn ee ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya wargeys ka soo baxa dalka maraykanka oo lagu magacaabo the defense bost islamarkaana ka faalooda arrimaha la xidhiira difaaca iyo amniga gaar ahaan afrika bariga dhexe iyo koonfurta aasiya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in duqayntii ugu dambaysay ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay magaalada muqdisho ay yeelatay saamayn caalami ah wargeyska ayaa tilmaamay in madaafiicdii lagu garaacay xerada xalane ee ay shisheeyuhu ku leeyihiin muqdisho ay hakad gelisay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee imaan jiray soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda weerarkan saamaynta xooggan yeeshay ayuu wargeysku sheegay inuu ku soo aadayo toddobaadyo uun kadib markii weerar qarax ah lala beegsaday kolonyo uu la socday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh kaas oo ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada mas-uuliyaddiisuna ay sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyaabaha uu wargeysku ku tilmaamay inay yihiin kuwa muujinaya saamaynta heerka caalami ee ka dhashay weerarkii xaalane ayaa waxaa ka mid ah iyadoo diyaaradaha turkiga hawada laga celiyey kadib markii ay madaafiic ku soo dhaceen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyo hakinta duulimaadkii ay shirkadda diyaaradaha masar ka samayn jirtay magaalada muqdisho in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xiliyo aan sidaa u kala fogeyn weeraro ka geysato xarunta xalane oo si weyn loo ilaaliyo hoyna u ah qaramada midoobay safaaradaha dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka iyo taliska ciidanka afrikaanka ee magaca loo bedelay ayuu wargeysku sheegay inay qayb ka tahay arrimaha muujinaya walaaca amni ee ka jira magaalada muqdisho afhayeen u hadlay taliska ciidanka shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka ayaa xaqiijiyey in madaafiicdu ay beegsadeen gudaha xarunta xalane halka sarkaal amni oo la hadlay wakaaladda wararka ee e f b uu xusay in weeraradani ay u muuqdaan kuwa sii socon doona warbaahinta reer galbeedka iyo falanqeeyayaasha arrimaha geeska afrika ayaa waxa ay muddooyinkii lasoo dhaafay walaac ka muujinayeen weerarada sii xoogaysanaya ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulinayso magaalada muqdisho kuwaas oo saameyntooda ay si muuqata u soo shaacbaxday tani ayaa sidoo kale ku soo aadaysa iyadoo war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen kow iyo labaatan dal iyo afar urur oo caalamiya lagu muujiyey walaaca ay ka qabaan horumarka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka samaynayaan soomaaliya si gaar ah gobollada shabeellooyinka ee koonfurta soomaaliya maamulka xabashida etoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa sii kordhiyey tacadiyaadka ka dhanka ah qaybaha bulshada ee ku nool dhulkaas warkani waxaa sii ambaqaadaya cali aadan maamulka ay xabashada itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa wada afduub iyo xari ka dhan ah shacabka ku dhaqan halkaasi halka wasaaradda waxbarashada etoobiyana ay ardayda jaamacadda jibjiga u diiday natiijada imtixaan ay shahaado ku qaadanayeen maamulka uu madaxda ka yahay mustafa cajar ee etoobiya ay ka dhisatay dhulka gumaysiga ay ku haysato ee soomaali galbeed ayaa wada afduub iyo xari ka dhan ah shacabka ku dhaqan halkaasi dadka ay xireen waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo maxamed nuur kaas oo muddo toddobaad ah aanan la ogeynin halka uu jaan iyo cirib dhigay islamarkaana la aaminsan yahay inuu ku xiran yahay xabsi qarsoodi ah dhanka kale ardayda wax ka barata jaamacadda jigjiga ayaa mar kale lagu celinayaa imtixaan ay dhowr jeer hore u galeen kaas oo ay ku qaadanayaan shahaadada jaamacadda sababo la xiriira wasaaradda waxbarashada etoobiya oo doonaysa inay ku dhacaan imtixaanka halka warkan aad kala socotaanna waa raadiyaha alfurqaan xaalad amni ayaa ka jirta degmada burtinle oo ka tirsan gobolka nugaal ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland warkani waxaa halkan ka soo jeedinaya maxamed qaasim maalmihii lasoo dhaafay waxaa degmada burtinle ee gobolka nugaal ka taagnaa xaalado amni oo saameeyey guud ahaan dadka ku dhaqan degmadaas dhibaatooyinka ka jira magaalada ayaa waxaa ka mid ah gaadiid badan oo ku xayiran magaalada in la jaro fiilooyinka xambaara internetka iyo adeegyada isgaarsiinta taas oo ay usii dheer tahay qamri badan oo lasoo geliyo degmada iyo qolyo burcad ah oo dhibaatooyin ku haya dadka deegaanka tani ayaa keentay in xaalad adag ay gasho degmada burtinle waxaana qaar ka mid a xubnaha golaha deegaanka ee ay qayladhaan xoogan ka muujiyeen dhibaatooyinkaas sida aad la socotaan degmada buurtinle indhawaalo waxaa ka taagnaa xaalado amni in degmadii buurtinle lagu haysta baabuur ama gaadiid ay leeyihiin dadka soomaaliyeed oo dhowr qaybood ah in xargihii faybarka ee shirkadaha isgaarsiinta caqabad lagu yahay oo qaarra la jaraya qaarra la hortaagan yahay in khamridii magaalada ay dad cabtooy ah oo tiro badan oo amni darrada ku lugleeya ay joogaan in haba yaraatee wax nolol ah oo buurtinle ka jirta oo wanaagsan markan aysan jirin oo xaaladdu ay marayso in dadku ay dad qabiilqabiil isu laayaan ama guruubguruub ay isu laayaan arrimahaasoo dhan ayaa waxay ka jiraan degmada buurtinle waxaa jirta in maaragtay khamridu ay dariiqyada lagu cabbeeyo maanta degmada buurtinle ilaa iyo gaalkacyo dadkii isticmaalayey lacagta shirkadda golis haba yaraatee wax u dhacayaa ma jiraan shaah lama cabbi karo baabuur lama raaci karo yani ilma yani umushii wax looma gadi karo waxaa imaanaysaa arrinta maanta taagan arrin ka xun inay timaado baabuurtii hadda sidaa ogtihiin degmada waxa weeye baabuur badan baa lagu haystaa kuwii taraansiga ka imaanaya xamariya iyo galaadiya inta udhexaysa gobollada dhexe baa la haystaa haataa waxay maraysaa in maanta ay u dhacdo ganacsadii reer buurtile in hantidooda loo dhaco heer hadda waxay maraysaa bulshadii reer buurtile oo shacabka ugu horreeyo magaalooyinka dhibaatooyin badan ka jirto in gabdhihii magaalada reer buurtila aysan ka soo adeegan karin xaafadda ay magaalada soo aadi karin sida amnigii uu ka baxay gacanta ka baxay goobaha ay ka taliyaan maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira qaybo ka mid ah dalka soomaaliya ayaa dadka ku sugan waxa ay wajahayaan tacdiyaad kala duwan oo iskugu jira dil iyo dhac loo geysta hantidooda iyo naftooda taas oo ay ugu wacan tahay iyadoo lagu dhaqmin shareecada islaamka mahadsanid maxamed dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna fiidnimadan waa naga intaa